madaxweynaha dowlad goboleed galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa tirasima shaaca uga qaadqasho ballaaran lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka muhiimka isku xira magaalooyinka weyn ee galmudug madaxweynaha ayaa sheegay mashruucyadan inay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda sanadlaha ah lagu horumarinayo isku socodka bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta ganacsiga nabadgelyada gobolka gaar ahaan deegaanada galmudug wuxuu si gaara ugu hadalay saddex wadoo muhiim oo laga dhisay deegaanada galmudug kuwaas isku xirdan magaalooyinka weynka ee galmudug sida gaalkacii dhusmareeb iyo sidoo kale cabudaq iyo hobyo halka wadada saddexaad ee tamida ee ka socota dhismaheedii degmada guruceel iyo dhusmaareeb taasoo iskutushan bulshada reer galmudug iyo maamulka iska kaashanaya madaxweyne axmed cabdi kaariye ayaa shacabka galmudug ugu baaqay inay gacan ka geystaan ahleenta iyo hirgelinta mashaariicdan isagoo xusay in horumarinta galmudug uu ku yimaado wada shaqayn buuxda oo dhex marta maamulka iyo shacabka reer galmudug waxaan sida hadda halkaan laga xusaad aragteen meel walba oo la jeexayo oo wadooyinkii ay dardar ku socdaan caasimadda magaalooyinka kale waxbaa laga qaqabtay laakiin caasimadda hadda waa caasimaddii waxa weeyaan ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitir oo magaalada gudaheeda ayaa la dhisayaa oo wata biyo mareenkii ama siwijkii biyaha ka saarayay magaalada oo intaa uu dhinac magaalada u maraya kuwa isku xiraya wadooyinka isku xiraya gobollada iyo degmooyinka alxamdulilah dagaal badan oo la sameeyey iyo galaangal la sameeyey ilaahay wuxuu nagu guuleeyey hadda saad ogtihiin waxaa bishan agost dabcan dabayaaqadeeda ama dhammaadkeeda bilaaban doona jidkii ka bilaabanaya caasimadda oo aan filayo lixdan kilomitir ayuu kaasi ahaa kii markii african development dhamaaday oo processkii uu soo dhamaado in la bilaabo ay tahay muddo aan fogeyn laba bil saddex bil ka hor ama xilligaas ah waxaa noo soo baxday laba boqol iyo siddeetan iyo shan kilomitr oo laamiya boqol iyo afartan kilomitr waxaan ka bilownay halkii uu ku dhamaaday lixdanka kilomitr waxaana u tegay u tegayaan magaalada gaalkacyo boqol iyo afartan iyo shan kilomitr waxaan kasoo bilownay xuduudda cabudwa ma dhinaca ku beegan waxaanan u wadnaa meesha uu ku dhaco dhinaca hobyo oo ah dekeda mustaqbalkeeda ku jiraysa insha allah waxaa sidoo kale dowladda galmudug oo kaashanaysa shacabkeeda sharafta badan haldoorka reer galmudug aan nagu bilownay oo hadda socda dhismaha caasimadda iyo degmada gurceel u dhexeeya oo ku dhawaad toddobaatan kilomitr ah haddana qalabkii iyo hawshii lagu qaban lahaa la dhamaystiray intii dowladdu qabatay maana intii kalena ganacsato iyo mas-uuliyiin sharaf leh ayaa qaatay kaalintoodii haddana u taagan guddiyadii iyo hawshii loo saarayna si dardaray ku socdaan iyadana guul aan reer galmudug ahaan anagu u dhisanayno si gaara wey anaan saaxiibada iyo deeqbixiyaasha midna ka kaashanayn taasna waxay noo tahay guul kale oo aan runtii anagu reer galmudug ahaan isku xilqaanay maamulka galmudug ayaa ku howlan si wax looga qaban lahaa caqabadaha ay wajahaan shacabka soomaaliyeed gaaran ku reer galmudug sida fudaanta wadooyinka isku socodka bulshada iyo sidoo kale waxqabashada wadooyinka burbursan ee galmudug iyadana loo hormarinayo adeegyada kaabaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta ganacsiga